asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacano wanaagsan daawadayaal meel kastood iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan muuqaalka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qofka doonayo in uu hadaf samaysto yool samaysto qasdi samaysto ujeeddo uu nolosha ka leeyahay uu samaysto kadibna siyaabaha uu ugu guuleysan karo sidaad ogtihiin inteena badan marka sanadka uu dhammaado ee sanadka cusub uu bilaabanayo inta badan dadka boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay u diyaargaroobaan qorshe u samaystaan sanadkaas siday uga faa-iideysan lahaayeen waxaa jira daraasaad la sameeyey laga sameeyey mareykanka oo cabirayo dadka wadanka ku nool boqolkiiba sagaashan iyo shan dhammaadka sanadka bisha december markii la gaaro iyo bilowga bisha january waxay samaystaan qorshayaal waxaa si xaddhaaf ah loo iibsadaa bugagta la yiraahda calendarka ama calendarka la yiraahdo ee sanadka qorshaha sanadka lagu qorto qof walbana waxa uu qoranayaa hadaf uu leeyahay qaar baa waxay doonayaan inay ku guuleystaan waxbarasho qaar baa waxay doonayaan inay ku guuleystaan dhaqaale inay sameeyaan qaar baa waxay doonayaan inay ku guuleystaan inay guursadaan qaar baa waxay doonayaan inay ku guuleystaan sidii ay isaga yareyn lahaayeen culeyska ama hilibka oo ay u noqon lahaayeen dad dhisan markay noqoto dhinaca caafimaadka iyo jirkooda qaarba waxbay rabaan inay ku guuleystaan qorshe ayay samaystaan waa boqolkiiba sagaashan iyo shan by the end of january dhammaadka bisha january iyo bilowga bisha februaryna boqolkiiba waxaa soo hara labaatan iyo shan ayaa ku guuleysto inay sii wadaan meesha lagu gaaro bisha abriil waxaa soo hara boqolkiiba shan inay sii wadaan qorshaha taas oo lagu muujiyey markaa populationka mareykanka laakiin marka laga eegayo dhinaca caalamka way kasii liitaanba sida la sheegayo ama daraasaada ay xuseyso oo dadka boqolkiiba hal ayaa usoo harayo inuu sanadka xaqiijiyo qorshihiisa qof walbo anaga naga mid ahna waa sidoo kale waxaa jira wax ka dhex guuxayo riyooyin kaa dhex guuxayo ee aad doonaysa maalin maalmaha kamid ah inaa xaqiijisid riyooyinkaasi way kugu dhex nool yihiin waxaad leedahay maalin maalmaha kamid insha allah waxaan waa sameynayaa waan gaarayaa waan qabanayaa qorsho iyo yoolal iyo hadafyo ayaad u samaysanaysaa then maalmo kadib halkii ayaad kusoo noqonaysaa oo wax xaqiijin ah ma sameyneysid taas markaa waxaa keenayo culeysyo badan kaa hor imaanayo maxaa yeelay waxyaalahan aad dhigatay ama hadafyadan ama himiladan aad leedahay qasdigan aad dhigatay wuxuu u baahan yahay qaab loo mara ee lagu dhaqaajiyo haddaba marka maanta waxaan idinla wadaagayaa ama muuqaalkan idinkula wadaagayaa siyaabaha haddii aad gool samaysato ama hadaf samaysato si fudud aad ugu guuleysan kartid inta badan ardaydeyda ama dadka aan coachka u ahay markaan u sheego buugagta ay soo gadanayaan qorshaha sida ay maxay ahayda yoolkooda sida ay u qornayaan qorshaha ay raacayaan inta badan waxay dhahaan xalu maantao dhan waxa isku mid ayaan qoraynaa waxba kale ma duwana laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan hadafka aad dhigatay marka aad qorsho u samayso way fududaanaysaa inaad wixii adiga oo aan dareemin aada gaarto culeys ma jiro haddaad aragto wax culeys iyo rafaad iyo dhib iyo hergegef iyo nolosha nafta ma xamili karta marka ugu horeyso ee qofka uu bilow yahay sidaa darteed waxaan idin tusi doonaa muuqaalka idinkula wadaagi doonaa taatika fudud ama qaab ama habraac fudud ee haddii aad samaysid maanta aad qasdi ama hadaf dhigan kartid si yaroo fududna aada ugu guuleysan kartid waana nidaam la raaco ama wax la dhahdo technica so qaybtan ugu horeysaad aragtaan waxaan kusoo qaadanayaa life g b s nolosha waa inaad u samaysaa g b s hago ee meeshaad u socotid iyo meeshaad ka socotid kuu kala saaro qorsho ama hadaf ama habraac aad arki kartid halkan saad ku aragtaan waxaa la yiraahdaa goal setting goal settingka micnaheeda waxa weye dhigashada hadafka ama yeelashada yool weyaan waxaa jirto nidaam ama tignica la yiraahdo smart smart waxaa la yidhahdaa af soomaaliga markii lagu turjumayo caqli badan nidaam haddii aad raacdid si fudud aad ku guuleysan kartid yoolkaada inaad xaqiijisid habraaca hadaf samaysashada smart waxaa hubaal ah haddii nidaamkan ama habraacan aad isku daydid ee aad xaqiijisid ee aad inta aad dul istaagtid maalmo aad gelisid noloshaada kamid ama saacado aad gelisid inaad isbedel weyn aad arki doontid smart waxaa loo soo gaabiyey ereyadan aad aragtaan s specific m measurable a achievable r relevant t time bounding micno ahaan maxaa lagala jeedaa markaa number one specific wax cayuuman inaad ka dhigtid goolkaada wax cayuuman ee la taaban karo ama la arki karo ama macquul ah inaad goolkaada ka dhigtid marka horeba haddii adduunkaasi rabitaankaada faraha badan wax kasta waad rabtaa wax kasta oo aan raban sameynaa haddaad dhahdid waa waxyaalaha keena inuu qofka isdhiibo ugu dambeyn goolashii sanadka u samaystina u socodsiin kari waay sidaa darteed goolkaada marka aad samaysanaysid ama hadafka aad dhiganaysid waa inaad u samaysaa ama aad ka dhigtaa wax cayuman tusaalo kale waxaad doonaysaa inaad baratid luuqadda carabiga sanadkan inaad xaqiijisid barashada luuqadda carabiga ayaad doonaysaa way caddahay sanadkan goolkaada koowaad inuu yahay inaad xaqiijiso luuqadda carabiga inaad baratid intermedium level ama advance level inaad gaartid sanadkan labadii toban bilood ay soo socoto ama labay toban bilood ay soo socoto taasoo ah inaad luuqadii qori kartid akhrin kartid ee aad ku hadli kartid oo advance level aad gaartid labay tobanka bilooda soo socoto so markaasi maxaad samaysay hadafkaadii specific ayaad ka dhigtay waad cayuuntay maskaxdaada marka way qobanaysaa way qoraysaa way keedinaysaa qeybta keedka ayay gelinaysaa waxay leedahay sanadkani hadafkayga ugu weyn waxa weyaan inaan xaqiijiyo luuqadda carabiga inaan ka gaaro advance level laba waa qodobka labaad oo ah measurable la cabiri karo marka aad yoolka dhiganaysid waa inuu yahay wax la cabiri karo tusaalo kale hadda waxaan dhahnay oo aan qaadanay luuqadda carabiga inaan barto kawaran haddaad dhahdo luuqadda carabiga oo dhan inaan bartaan rabaa hal sano macquul ma ah so waa inaad cabiri kartid oo aad tiraahdid waxaan rabaa advance level ama intermedia level inaan gaaro waa levelka hoose ee bilowga ah midka ku xigo midka dhexe inaan gaaro labay tobanka bilooda soo socota maxaa samaysay si gaar ah ayaad u cayuuntay ama si gaar ah ayaad u cabirtay meesha labay tobanka bilood aad doonaysa inaad gaartid muxuu noqonayaa marka maskaxda waxay leedahay waa macquul wuu fudud yahay keli qorsho ayaan u samayna waa samayn karaa so cabsidii ahayd ma samayn kari ma agoodi kara way kaa baxaysaa maxaa yeele maskaxdaada waxaad u sheegtay inay tahay meesha aad ka rabtid advance level luqadda carabiga so marka maskaxda waxay keedinaysaa waa fudud yahay advance level insha allah labay toban bilood waxba iguma qaadanayso waan keeni karaa waxaad yeelanaysaa marka energy ama hididiilo ah waxaan inaad ku dhaqaaqdid waayo wixii way ku caddahay deen waad qayaastay waqtigii waxaad rabtidna waad qayaastay xilliga aad rabtid ama inta ilaa heerkaad rabtidna waad qayaastay so way kuu fududaanaysaa number three achievable ee achievable la xaqiijin karo you see hadda waxaan soo tilmaanay in aad cayunto luuqadda carabiga inaad barato sanadkan labo la cabiri karo meesha aad rabtid oo ah intermedia level ama meesha aad rabtid oo advance level ayaan gaarna ee waxaa lagaa rabaa marka inuu noqdo waxaan wax lagu guuleysan karo ama la xaqiijin karo ma xaqiijin kartaa luuqadda carabiga labay toban bilood gudahooda inaad akhrin kartid inaad qori kartid inaad fahmi kartid qof markuu ku hadlayo iyo sidoo kale inaad atlista ereyada ama jimlooyin aad sameyn kartid aad isku xiri kartid ma tahay wax macquul ah naftaada way ku weydiinaysaa maskaxdaada qeybta wax dhaqaajisa ee matoorka wax dhaqaajiya wuu ku weydiinaya ma xaqiijin kartaa ma tahay wax la xaqiijin karo because marka la leeyahay advance level inaan gaaraan rabaa waa inaad fahamtid luuqadii inaad akhrin kartid inaad qori kartid oo atlist jimlooyin aad isku xiri kartid inaad luuqada beysikeeda erayadeeda fiican aad ku hadli kartid isku xiri kartid waad gaari kartaa labay toban bilood waa wax badan waqtiga aad haysatid haddii aad qorsho u samaysad yoolkaada maskaxdaada marka waxay leedahay yes it is achievable waxay aaminaysaa in la xaqiijin karo markaad tidhaahdid advancaan u sameey ee aad qorsho u samaysid number, number four relevant la xiriira waqtiga waxyaalahan aad samaysanaysid ama goolka ama hadafka ama qasdiga aad samaysanaysid waa inuu la xiriiraa baahi waqtigaas jirto hadda waxaan dooranay af carabigana barano waayo af carabig maanta ma u baahan tahay waqtiga ma u baahan tahay af carabig maclaashaan xilliga la jooga ma u baahan tahay haddaa u baahan tahay maxay tahay sababta waa inaa isweydiisaa tusaalo kale haddii aad joogtid soomaaliya degan tahay muqdishoad degan tahay baan idhaahda gobol kamid gobolada soomaaliya aad degan tahay haddana waxaad rabtaa luuqada carabin aad ku hadashid maxay tahay sababta okay macnaha waqti xaadirkaasi waayo aad u rabtaa luuqada carabin inaad baratid muhiimiya waqtigaas may muhiim kuu tahay ma sanadaha soo socday muhiim kuu tahay ma waxaad u guuri rabtaa wadan luuqada carabiga looga hadla ayaad u guuri rabtaa ma shaqo ayaad ku rabtaa ma waxaad maxay ahda dooneysaa inaad ganacsi ku samaysid oo ganacsigaadaad wadamo carbeed ka fulisid waay maxaad u rabtaa luuqada carabi ma dad luuqada carabi ku hadla ayaad caawinaysaa ee aad la shaqeynaysaa waay marka waxaa kuu soo baxayso xiriirka ama waqtiga aad rabtid in luuqadan aad baratid tusaalo kale haddaa rabtid inaad u guurtid wadan luuqada carabiga looga hadlo masaroo kale aad u guureysaa waxaad u guureysaa saud carabia waxaad u guureysaa qatar oo kale yes luuqadayaa looga hadla adigoon weli waqtigii la gaarin ayaad go-aansatay marka inaad luuqada sii baratid taas marka maxay ku siinaysaa in waqtiga aad luuqadan baranaysa inay la xiriirto sabab ah inaad wadanka u guurto ayaad rabtaa sabab ah inaad dadkaa caawiso ayaad rabtaa sabab ah inaad business halkaa ka bilowda ayaad rabtaa so marka tan waxay ku siinaysaa marka baahida ma jirtaa inaad waqtigan waxaan goolka aad dhiganaysid inuu waqtigiisu yahay baahideeda ma jirta ha deetana waxaa kuu fududaanaya marka inaad hiigsatid hadafka ama yoolka ah inaad wadanka u guureysid qasabna ay tahay luuqad inaad baratid so inaad xooga saartid oo enerjigaada iyo tabartaada iyo waxoo dhan aad gelisid si hadhow markaad meesha tagtid atlist luuqada aad u fahamsantahay aad tahay qof ah advanced ama intermedia level ah si aad u noqotid ayaad xooga saartay so waxaa kuu fududaanaysa markaa hadafkii inaad xaqiijin kartid oo aadan ka daalin oo aadan daysan maxaa yeele waxaad haysataa sabab la xiriirta waqtiga ayaad haysataa so mar walba waxaad fiirisaa mawduucan aad baranaysid ama waxaan aad dooratay ee ah goolska aad samaysanaysid waxaan aad qabanaysid ama waxaan aad goolku samaysanaysid ma tahay mid la xiriirta waqtiga baahidaada number five oo ahaa t waxaa lagaa rabaa time bound waqti cayuuman ama la cayuuma leh taas maxay noqonaysaa marka inaad tiraahdid waxaan rabaa inaan luuqada carabi barto labaiyo toban bilood sidaas ayaan ku cayuunay inaan ku gaaro advance level luuqada carabiga laba iyo toban bilood haddii aad rabtid lix bilood ayaad ka dhigan kartaa waxalee lix bilood waxaan rabaa levelka hoose inaan gaaro lixda biloodoo kalena levelka dhexe aan gaaro si lixda biloodoo xigto level sare aan luuqadan u gaaro yus markaasoo kale laba sano oo kale ayaad luuqadina ku barata aad ka dhigtay luuqada carabiga then labadaas sano waxaad leedahay luuqada carabiga waxaan rabaa inaan ku barto laba sano oo buuxdo laakiin lix bilood kasto level ayaan istaagaya ama meel aan ku xisaabtami karo hadhow markay lixda bilood dhammaato ayaan gaaraya ama aan sameynaya so marka goolkaada ama hadafkaada sidan aad u kala qorshaysid qeybtaan la dhaahdo smart ee ah s m a r t waa tignika ama habraac habraacyada ugu fudud ee lagu guuleysan karo qofka maskaxiyan mentally iyo emotionally iyo physically ahaanba qorshaha yoolka uu dhigto uu qofka guuleysan karo hadaba daawade haddii awal ay ahayd wax iska qoro haddana wad maanta waxaa la rabaa inaad ka dugnaatid oo si smaata aad howshaan u qabatid si caqliyeysan aad yoolashaada u degsatid say kugu fududaato intaan markaa samaysid waxaad u baahan tahay sidoo kale inaad hoos u daadegtid oo qeybta labaad aad tagtid ee aad qorshihii samaysid maalinlaha aha kaas marka wuxuu noqonayaa plan ayaa la dhahdaa soo hadda plan maaha waxaan ka hadlayno waa gool settingkii so gool settingka markaa samaysid qeybta labaad waxaan u gudbaynaa inaad plan samaysid so planki muxuu noqonaya planki wuxuu noqonayaa inaad ka bilowdid maalin oo ah maalinlaha waxaad luuqada carabiga maalintii waxaad sameyn lahayd imisa saacadood ayaad maalintii gelinaysaa then inaad wiikili ku xejiso isbuucla oo aad tiraahdo isbuucii intee saacadood ayaan gelinaya luuqada carabiga si aan u barto sanadkaa aan qabsaday ama labadaa sane aan qabsaday deetana bishii ayaad qorshaha labaad qorshaha saddexaad sameynaysa waxaad leedahay bil kasto ilaa intee saacadood ayaan gelinayaa luuqada carabiga ama waxyaalahan aan yoolasha u dhigtay so taas marka hoos loo dhaadhaco maxayhada faaqidaada ay timaado waa plaanka ama qorshaha laakiin maanta waxaan ka hadlayna waa sida ugu fiican ee loo samaysto hadaf ama hadaf sanad ha noqdo ama hadaf bilo ha noqdo ama hadaf isbuucla ama maalinla ama adigaa garanaya wuxuu yahay so kala qorshayso number one waxaad ogaataa inaad specific ka dhigtid aad cayuuntid labo in wax la cabiri kara aad ka dhigtid tusaalo kale labada kun iyo sagaaliyo tobankii kii ayaa waxaan qorsho aan samaysto ayaa waxaan samaysto yool ah inaan gaaro xornimo waqti iyo xornimo dhaqaale taasoo ah inaanan cid dambe u shaqaynin oo shaqaalo aan noqonin ee nidaamkii ahaa embolooyiga aan kusoo shaqaynay aan ka wareegsado laakiin labada kun iyo sagaaliyo tobankii dhaqsi ima hagaagin waqti badan ayay igu soo qaadatay oo keentay ilaa iminka ilaa hadda xilligan la jooga inaan partime aan shaqeeyo weli maxaa yeele noloshii kale aan kaafiyo anigoo businesyadayda dhisanaya so qorshiga aan samaystay markaa iyo xilliga aan samaystay ma wada dhammaystirin laakiin waan dhaweeyey boqolkiiba siddeetan iyo shan waan soo dhaweeyey laakiin in yaraa ii dhiman intaa marka marka aad yool sidan oo kale aad samaysto ama yool waaweyn aad samaysatid waxaa laga yaabaa xilligii aad samaysatay exact inay kuu noqon weyso ha ka niyad jabin waad soo dhaweysay naftaada ku dhiiragele inta ay soo dhaweysay inka badan ayaa qabsan kartaa waad nooshahay weli waqti ayaad haysataa ku dar qorshahaada yoolkaada sii kordhisa waqti ku darso sanad kale ku darso laba sano ku darso dadaalkeedana la imo marka yoolasha aad samaysanaysaan insha allah sidaa hadin ahaadaan aad baad u mahadsantihiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamkan markaad raacdid ama habraacan markaad raacdid waa wax waxaad arki doontaa si fudud wax badan adigoo si fudud ku qabsaday oo howlahaadii nolol maalmeedkaada ay ka mid yihiin saacada waqti yaroo kamid aad maalintaada geliso then waqtigii markii la gaaro isbedel la taaban karo aad aragtid insha allah waxaa inoo ballan ah inaan leenahay goolal hadafyo iyo qorshayaal cadcad ee nolosheena inaan leenahay waayo qofka markuu hadafyo iyo goolal cadcad leeyahay waxaa u fudaanayso inuu qofkii noqdo qof jadwal raaca aad baan idin salaamayaa daawadayaal meel kastood iga daawanaysaan haddii aad igala socotid barta facebooka waxaan ku leeyahay soo dhow follow garee bagekayga haddiad igala socotid youtube-ka sidoo kale ha ilaabin subscribe iyo like intaba haddaad bodkasta ha igala socotid qeybta hoose ee commentiga ayaad iyadana sidoo kale iigu soo qori kartaa wixii su-aalo aad qabtaan